أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gobolka banaadir oo qarax la eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho maxaa khasaare ah oo qaraxaasi ka dhashay iyo macluumaadkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa tobaneeyo dalxiisayaal reer galbeed ah oo ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka kenya xilli ay tamashilaynayeen waa kuwee dalalka ay ka soo jeedaan gaaladan halaagsantay hogaamiyaha maamulka ashahadla dirarka ah ee puntland oo kala diray garsoorkii maxkamadda ciidamada maamulkaas kuna tilmaamay mid cadaaladda ka fog haddaba maxay tahay maxkamaddan la baabi'iyey ee mujrimiintu ay ka dhiganayeen kawaan lagu gumaado muslimiinta barnaamijka ayaan idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowlad diiniya u soo xirtay mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmooyinka gobolka munaasabad ballaaran oo loo qabtay gebagabadii dowladdaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqadii afaraad ee taxanihii aan ugu magac darnay diinla'aan aan loo hayn dowladdii abuubakar qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad barnaamijka faafareebka wararka inta uu socdo aad ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa hagaag waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gobolka banaadir ayaa qarax la eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka lafoole haddaba howlgalkaas iyo warar kaleba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxmed oo aalaaba barnaamijka xubintan usoo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay fariisin ay maleeshiyaadka riddadu ku sugnaayeen waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiina waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dalxiisayaal reer yurub ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay kenya shil geystay khasaare nafeed iyo mid burbur ayaa maanta ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada kenya kadib markii ay dhacday diyaarad yar oo sideed dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub t v-ga citizen ayaa sheegay in diyaaradan ay saarnaayeen laba iyo toban qof taasi oo uu tilmaamay in ay ku burburtay deegaan lagu magacaabo tisamba matuuga ee ka tirsan ismaamulka kuwale wuxuu telefishanku sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay ku dhinteen shilka meydadka dadkii rakaabka ahaa ayuu sheegay in ay gubteen oo la aqoonsan kari waayey wakaaladda wararkaee royters oo soo xiganaysa shirkadda duulimaadyada ee mombasa air safari ayaa sheegtay in diyaaradda ay siday toban dalxiisayaal ah oo sideed ka mid a ay ka soo jeedaan waddanka hungari iyo laba kale oo ka soo jeeda jarmalka duuliyaha diyaaradda ayay sidoo kale sheegtay in uu ka soo jeedo kenya waxaa nasiib darro ah in aanay jirin cid ka badbaaday shilka waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal ay soo saartay shirkadda duulimaadyada ee lagu magacaabo mombasa ayer safari hay-adda duulista hawada ee kenya ayaa dhankeeda warbixin ay soo saartay ku sheegtay in shilkan uu abbaaray sideeddii iyo bar subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ka dhacay ismaamulka kawaale oo u dhow xeebta badweynta hindiya waxay intaasi ku dartay in diyaaradda ay ku socotay socdaal dalxiis oo ay ku maraysay inta u dhexaysa diyaani oo ku taal xeebta iyo kijwa tembo oo ku taal kaynta dalxiiska ee maasai mara ee gudaha kenya waa mid ka mid ah shiralka diyaaradeed ee ka dhaca kenya kuwaas oo ay galaan dalxiisayaasha reer galbeedka ah iyo saraakiisha iyo ciidanka kenya mid ka mid ah shiralkii diyaaradeed ee ugu caansanaa ayaana dhacay siddeed iyo tobankii abril labada kun afar iyo labaatankii kaasi oo uu ku dhintay taliyihii ciidanka difaaca kenya genaraal francis ogola halka shilkaas la mid ah oo dhacay tobankii bishii juun labada kun laba iyo tobankii uu ku dhintay george saytoti oo ahaa wasiirkii amniga ee dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ilaaladiisa iyo kalkaaliyaashiisa ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hogaamiyaha maamulka puntland oo kala diray garsoorayaashii maxkamadda ciidamada kuna tilmaamay mid cadaaladda ka fog maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay puntland ayaa kala diray mid ka mid ah hay-adihiisa shaadaladirarka ah ee ugu dembiyada badan xilli maamulkan uu waajahayo culaysyo dhaqaale oo aada u xoogan wareegto ka soo baxday xafiiska siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland ayaa lagu sheegay in la kala diray oo la baabi'iyey waxaa loogu yeero maxkamadda darajada koowaad iyo dembiyada culus qoraalka ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray ay tahay cadaalad darro musuq maasuq iyo xilgudasho la-aan hareeyey mas-uuliyiinta maxkamadda siciid deni ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamaddan ay ahaayeen kuwo ku dhaqmayey cadaalad darro islamarkaana ay soo gaareen cabashooyin tirabeel ah oo ku aadan xukunno ay rideen maxkamad ku-sheegtan oo ay maalgelinayeen sirdoonnada shisheeye ayaa mar walba soo saari jirtay xukunno gardarro ah oo farayey in la laayo maxaabiista ku xiran xabsiyada magaalooyinka garowe iyo boosaaso sidoo kale maxkamaddan uu siciid deni kala diray ayaa bilihii ugu dambeeyey riday xukunno muran badan dhaliyey oo ka dhan ah dadka shacabka ah gaar ahaan ganacsatada iyo culimaa udiinka tan iyo markii uu xilka qabtay siciid deni ayuu maxkamaddan ka dhigtay kawaan uu ku gumaado shacabka iyo dadka diidan maamulkiisa dadka oo doroosa arrimaha siyaasadda maamulka puntland ayaa aaminsan in tallaabadan uu qaaday hogaamiyaha maamulka garowe uu ugu gol leeyahay sidii uu isaga dejin lahaa cadaadisyada faraha badan ee uga imaanaya haldoorka bulshada sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in uu bixin waayey lacagaha tobanaanka kun ee doolar ee ku baxa garsoorayaasha maxkamaddan shahadaladirarka ah waxaa kale oo jira warar sheegaya in maleeshiyaadka maraykanku tababaro ee b s f ta ay la wareegeen maamulka maxkamadda ayna ku fushadaan danahooda gaarka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka jabuuti oo ka hor yimid waxkabeddelka dastuurka dalkaasi qadar cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ee ka jira jabuuti ayaa tilmaamay in dastuurka xukuumadda jabuuti uu noqday mid sidii uu doono uu ka yeesho ismaaciil cumar geelle wuxuu sheegay in sababta wax kabeddelka loogu sameeyey ay tahay sidii uu marar badan oo kale kursiga ugu soo laaban lahaa geelle dastuurka waxaa laga dhigtay runtii shaad marna la yaraysanayo marna maxay ahayde la ballaarsanaayo oo laba kun iyo tobankii ayaa markii ugu horeysay ee la bedilay ee dastuurka oona loo bedilay dano gaar ah maantana tii unbay daba socotaa oo dano gaar unbaa loo bedilayaa madaxweynuhu ismaaciil cumar geele marar badan wuxuu ku dhawaaqay inaana uu taabsanayn in la bedilo dastuurka oo la taabtaaban doonin ayuu ku dhawaaqay dee markaa madaxweynuhu ballankaa kamuu run sheegin ee ballankaa uu ka baxay waxaa meesha laga saaray qodobkii dastuurka ee ku jiray ee xadidayay da-da qofka inuuse soo sharaxo taana waxaa looga saaray uun madaxweynaha ismaaciil cumar geelle mid lixaad iyo mid toddobaadba inuu ku soo noqdo ayaa loo sharaxay horta hadalkaa gudoomiyaha baarlamanka uu meesha khudbada uu ka akhriyey annaga waxaanu u aragnaa waa robagando robagando loogu talagalay sheenanka iyo jaraa-idada ajanabiga xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana cabdulwahaab caawa waa inaga inta mahadsanid walaalka maahir markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afaraad ee taxanihii aan ugu magac darnay diinla-aan aan loo hayn dowladdii abuubakar taxanahan waxaa soo diyaariyey halkanna inooga soo jeediya suheyb cabdulaahi
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
رسول صلى الله عليه وسلم حديث ترمذي كسر وانا حسن محوكير أيها الناس إن الله قد ذهب عنكم حبية الجاهلية وارضوا ربي وحو إذن كسار الجاهلية فان كيدي إيا وتعاظمها بالآباء أبيال كذا لو وين يوليه كذا كذا كذا للأورنجر إلهي وإذن كسار كذا كذا للأورنجر إلهي وإذن كسار mid ka mid a aafaadka iyo masaa'ibta ku habsatay ummadda muslimka ah ee qalqalgelisay caqiidadeeda iyo diinkeeda waa mabda'a ku dhisan jaahiliyada iyo kala sooca kuwaas oo si adag ay ula dagaalantay diinta islaamka nebiguna sala allahu calayhi wasallam uu ku bixiyey juhdi badan sidii loo tirtiri lahaa raadadkeeda loona suulin lahaa muuqeeda mid ka mid ahna waa maanta waxaa casrigan loo yaqaano waddaniyadda oo noqotay sanam la caabudo allah sukadiis heer dadka qaar ay diin ka dhigteen iyadoo la eegayo qofka jinsigiisa iyo kalarkiisa mabda'aas ayaa ku dhisan in qabyaaladda iyo hiiladaas jaahiliga ah la weyneeyo lagana dhigo wax mudan in loo dagaalamo lana difaaco dadkana qaybaqaybo loo qaybiyo iyadoo la raacayo taas marka dambena diin iyo caqiide la aaminsan yahay laga dhigayo jaahiliyaddan ayaa ku dhex faaftay quluubta maskaxda dhaqanka iyo dhammaan dhinacyada nolosha ee bulshada waxaana shaki ku jirin in hiiladan diinla'aanta ku dhisan marka la eego awooddeeda xididadeeda iyo dhirirkeeda ay tartan kula jirto diimaha ay dadka addoommada u yihiin waa mid la baratamaysa islamarkaana hadafkeedu uu yahay inay dhicisayso diinta ambiyada lala soo diray iyadoo xadidaysa shareecada allaah uu u soo dejiyey in ay maamusho dhammaan dhinacyada nolosha wax walibana koobaysa dhanka kalena jaahiliyadan hadafkeedu waxa uu yahay in ay qaybiso ummadda midaysan ee allah subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
آية قرآنك وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يعني أمدينا رسالة الله صدري إيه مسلم كا أمة كلية ويان anna rabbigiin baan ahay iga dhowrsada oo iga baqa oo iga cabsada oo icaabuda oo aniga i ateeca ayaa allah odhanayaa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu si adag ula dagaalamay hiilooyinkaas jaahiliga ah wuxuu xidhay daaqadaheeda iyo dhammaan waddooyinkeeda sababtoo ah waxay halis ku yihiin jiritaanka diintan caalamiga ah iyo ummaddan midda ah shareecada islaamkana waxaa ku soo aroray nusuus fara badan oo ka digaysa arrimahaas kor ku xusan sheegaysana xumaanta ay leedahay jaahiliyadaas mana ahan wax la tirakoobi karo qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakrin laha isagoona dareensiinaya muhiimadda mawduucan waxa uu leeyahay qofka darsad taariikhda isagoo ka madax bannaan ujanjiiridda siyaasad koox ama madhab gooni ah wuxuu qirayaa in hiilada jaahiliga ay sabab u tahay una ahaan jirtay kala geynta iyo fasahaadinta iyo kharibaadda insaanka dhexdiisa haddaba maxaa laga filan karaa ruux u istaagay in uu bedelo nolosha ummadda mideeyo u sameeyo hal hoggaan ka dhigo mid hal jir oo kale isku damqanaysa ruuxaas waxaa caqligu keenayaa in ummaddaas uu kala dagaalamo qabyaaladda iyo hiilada ku dhisan jaahiliyadda iyo diinla'aanta balse duulaannada isdabajoogga ah ee ummadda uga yimid saliibiyiinta iyo hoosu dhaca faafinta dacwada islaamiga ah ayaa in badan oo ka mid ah shucuubta islaamka ay ku qanceen in hiilooyinkaas jaahiliga ah ay mar kale soo nooleeyaan iyagoo aaminsan dhiigga waddanka kalarka luqadda una ictibaarinaya in ay yihiin wax ka mid ah nolosha aanan laga maarmin taasoo keentay in ay ku qancaan oo ay qaataan intaa waxaa sii dheer in bulshooyinka muslimiinta ah ay soo nooleeyeen jaahiliyadaas oo islaamku dilay iyagoo boorka dib uga jafay astaamaheedii iyo mabaadi'deedii hore waxayna iska indhatireen in islaamku ugu yeray jaahiliyo oo ah eray bixin wax ka adag aysan jirin intaa waxaa sii dheer in zuulinteeda islaamku uu abaal sheegtay isagoo ka badbaadiya waaqicaas mugdiga ah ay ku jireen wuxuuna ku tilmaamay nicmo aysan jirin nicmo ka weyn allah waxa uu yidhi واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
يعني xusuustaa la leeyahay markaa shalayto aad cadow isku ahaydeen aad kala tagsanaydeen aad kala fogaydeen oo ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa iyo fadligiisa uu isku kiinkeenay oo walaalo iskaga kiindhigay wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaar maxaad taagnaydeen markii hore intaan rasuulka laydiin soo dirin intaan ilaahay manhajkiisa iyo kitaabkiisa iyo mabdi'iisa idiin soo dirin iyo dastuurkiisa waxaad taagnaydeen god naar ah qarkiisa oo aad ku sii dhacayseen fa anqadakum minha baa ilaa yidhi ilaahay waa inka badbaadiyey idan markaa nicmadaas iyada ah oo nicmad ka weyne aysan jirin waa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku nicmaystay oo uu ku galladaysanayo ummatulmuslimiin qur'aanka inay ku shukriyaan nicmada rabbi inuu ka saaray mugdiga oo ay ku shukriyaan nicmada rabbi ayaa la doonayaa nicmadaasoo nicmad ka weyne jirin idan marka subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu galladaysanaya nicmadaa uuna siiyey nicmat aliimaan nicmat alislaam nicmat alhidaaya allah waa kii ahaaday mid idiin dhimriya idiinna naxariista waxa weeyaan waxay ku laabteen jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii iyo kufriyaadkii iyo milalkii kala duwanaa ee uu gaaladii iyo wixii ummadihii ka horreeyey ay ku tageen maxay tahay mowqifka laga doonayo in qofka muslimka ah uu ka qaato jaahiliyaddaas iyo khatarta ay leedahay waxaa qodobkaas inoo bidhaaminaya sheekh cabdulilaah abuu khaalid wuxuu leeyahay marka wax shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaragtay dadka maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay mar hore uu casimiyaadkaas allatii amaataha alislaamu uu dilay bay dadkan maanta soo noolaynayaan oo u heesayaan oo cayaarayaan oo ku faanayaan oo raggii hogaaminaya jaahiliyada ayaa maanta la ammaanaya maanta waxaad arkaysaa mathalan masar oo kale fircoon baa lasoo noolaynaya xataa waxaad arkaysaa kuwa kooda fariiqyada kubadda cayaara waxaa loo yaqaanaa tiimka alfaraacina alfaraacina kuwa lihada samaysteenba oo kubadda ku cayaaro oo magac tiimkii faraacina iyo somaaligba maanta ciyaarayaad maqlaysaa laba masriya waxaad arkaysaa turkiya iyadoo ninkii gaalka ahaa ee khilaafa islaamiya riday ee kamaal Mus- mustafa kamaal ataturk ataturk laga dhigay aabihii turkiya ataturk macnaheedu waxaa weeye aabihii turkiya loogu yeedhayo oo meel kasta taallaya sanamoga taagan yahay oo la weyneynayo marka dadkii maanta waxay u cararayaan jaahiliyadii diintu ay dishay ee la dagaalamayay ayaa maanta in lasoo noolaya ayay shucuubtii qaarkood ama dhammaanba shucuubta islaamku maaragtay ay u dagaalamayaan oo rabaan inay soo noolayaan mowqif almuslimi naxwa aljaahiliyati wa shacairiha qofka muslimka meeshuu iska taagayo jaahiliyada iyo iyo- iyo shacaaraadkeeda haldhig- hal- haldhigii- halbeegyadooda haldhigeeda jaahiliyada waktigeedii uu tegey ee laga soo gudbay uma dhowaanayo o- kumana xusayo qofka muslimka ilaa inuu cadho iyo karaahiyo markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya wuu necab yahay buu leeyahay oo jiriirac ayaa ku dhacaysa qofka markuu soo xusuusto jaahilnimadii muslim dadku ku noolaayeen ee laga soo gudbay wuu ka jiriirocanayaa buu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay bal ka waran waxaad ka soo qaadaa qof xidhnaa oo gaala matalan xidhatay sijiin oo la tacdiibin jiray oo markii dambe xadhigii laga sii daayey markuu soo xusuusto ayaamihii u xidhnaa ma farxad buu ku qaabilayaa oo uu hiloobaya mise wuxuu odhanaya markuu mise markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya qalbigaa xanuunaya marka dadka waxay ahayd markay jaahiliyadda soo xusuustaan iyo qabyaaladii iyo waxa la isku dili jiray inuu qalbigu xanuunaa ka gubtaan bay ahayd oo maaragtay ay aada u nacaan bay ahayd laakiin maanta iyaga baa u sacyaya marka dadku waxaa la rabay jaahiliyada iyadaa iyo casabiya alqabaliya iyo wixii lasoo maray markay xusuustaan inay ka jiriircoodaan diidaan oo ay maaragtay aada u nacaan bay ahayd laakiin maanta cagsigaa loo socdaa dad badan baa raba inay soo noolayaan u dagaalamaya u sacyaya sidii loo noolayn lasoo noolayn lahaa muslimiinta ku saamoobay duulaannada fikri iyo doodaha reer yurub ayaa bilaabay inay weyneeyaan una hiloobaan noloshii iyo dhaqamadii hore ee islaamka ka horeeyey waxay ku dadaaleen in ay soo nooleeyaan astaamihii xilligaas sidoo kalena ay weyneeyaan hogaamiyaashii wakhtigaas jiray iyagoo u arka inay yihiin dad lagu daydo ama in lagu faana mudan ama haddii si kale loo dhigo waxay u arkaan nicmo islaamku uu kala dagaalamay ama uu ka hor istaagay taasina waxay meelkadhac weyn iyo dafiraad ay ku tahay nicmada weyn ee allaah uu u galay ummaddan iyo sidoo kale khayrka iyo wanaagga uu la soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxayna muujinaysaa in ay tahay fududaysi lana yaraysanayo khatarta xumaanta iyo gaalnimadu ay jaahiliyaddu leedahay taasina waa wax aan ka qarsoonayn qof kasta oo caqli leh waxayna tani keeni kartaa in nicmada ay ku waayaan carrada allahna ay ku dhacdo ummaddii sidaas u dhaqanto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
ilaahay wuxuu leeyahay ha u dhowaanina ha u durkinina ha xaggooda ha aadanina kuwa daalimiinta ah oo haddaa aadaan u durugtaan xaggooda naarta ayaa idin qabanaysa naarta ayaa idinku dhegaysa naartaa gelaysaan oo markaas aad gashaan naarta ilaahay idin geliyana wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa allah ka sokay wax idiin gargaarayaa ma jiro uma markaa kadib laa tunsarun laydin gargaari maayo wax awliya oo jaal iyo saaxiib iyo waday iyo mid ku ahna ma jiro wax haba yaraate ku fiirinaya naxa kuu naxariisanayaa ma jiro mar haddii ilaahay ku cadaabo uma markaa kadib laa tunsaruun laydiin gargaari maayo ka fogaadaan leeyahay raaca rasuulka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii waa uu la dagaalamay arrintaas aan soo sheegnay ayaa ah xog waranka sooyaalka dunida islaamka waxay ku dareensiinaysaa in muslimiintu ay wajahayaan hirar jaahiliye ah oo lugta marinaya dhammaan dhulalka muslimiinta gees ka gees waana mawjaddii ugu weyneed ee soo marta sooyaalka islaamka marka laga eego dhanka awoodda iyo dhanka saamaynta waxa ayna ka duwan tahay dhammaan musiibooyinkii soo maray dadkuna ma ahan kuwo ku baraarugsan oo u tafaxiitay inay la dagaalamaan waxaa xilliyadii horey dhacayay in doodaha ka yimaada gariigga oo ay si caqliyeesan oo ay ku dheehan tahay dood cilmiyeysan ay kala hortegayeen culimmadii iyo mufakiriintii wakhtigaasi noolaa sidoo kale waxaa caalamka islaamka soo martay kuwa munaafiqiin ah iyo kuwa diinta qalloocinaya iyagana waxaa si cilmiyeysan oo maskax iyo xujo leh kala hortegay culimmadii iyo indheergaradkii xilligaasi islaamkuna wuxuu ahaa mid cilmigiisa iyo awooddiisa ku burburiya dhammaan hirarka diinla dirirka ah arrintuna ma ahan oo keliya hoos u dhaca dhanka akhlaaqda cibaadaadka kudayashada reer galbeedka ee baraxa tiran inkastoo intaas oo dhammi ay yihiin masaa'il mudan in loo istaago haddana dhibaatada heysata caalamka islaamka intaas oo ay ka weyn tahay sababtoo ah waa diinkabax iyo dumin islaamnimo dagaalka maanta ka jira dunida islaamka waa dagaal u dhexeeya doodaha iyo aragtida reer galbeedka iyo diinta islaamka oo ah diintii ugu dambaysay diimaha allaah dunida uu soo dejiyey waxaana laga yaabaa in ay noqoto dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex mara diintan iyo kuwa diinla'aanta ah
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya usoo xirtay mas-uuliyiinta deegaano hoos yimaada afar degmo oo ka mid ah gobolka jubbada dhexe kuwaas oo kale ah bu-aale saakow salag leh iyo degmada jilib muddadii ay socotay dowladdaasi ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci iyo idaaro isugu jira waxaana munaasabadii gabagabada kasoo qeyb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo iyo waxgarad intaba ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله خير كان وافجيي ولاد فرح بضن لغا كيني إن أفرت محافظة واوا واوين جبضة دحاء ودبضا لوهيي فضلقاس الله سبحانه وتعالى يا إسكاله أيان وقمها علينا ثم maamulka jubbada dhexe walaalayaal aayadda shacaarka laga dhigay in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ina farayaa dhammaantayo si khaasda qoladiina maamulka haysana uu idiin faraya inaad ammaanada gudataan hadday taa laba la kala saarayo hadday taa kuwo la kala xugmayo hadday tahay kuwo la sulxinayo haddii la yihahdo hadday tahay kuwo khusuum ah hadday tahay meel wax laga qabanayo ilacwey inaad ammaanada ilaahay subxaanahu watacaala aada ilaalisaan haddaad ummadda kala xukumaysaanna bilcadli waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala macnaa koonkan uu ku taagay weeyaan waa cadli si khaasayna masaa'ilka idinka idiin khusaynayaan ayadoona wada khusaynaya haddana ninka maamulka haya si gaara ayaa laga rabaa arrintaa inuu ilaahay uga cabsado adiga iyo maamulka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa idin daalacanaya ilaahay baa xaalkiina og ah midka isagu alle darta ay ka tahay ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala baa alla u cabiidinay ummaddii baa jeclaanaysa jacaylka ilaahay jeclaaday oo malaku jibriil u sheegay ayaa haddana dhulka loo soo dejinaya midka isagu musuq maasuqa iyo dhibaatadana nacayb baa ummadda loogu tuuray ammaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ilaalina walaalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi nabiyullaahi daa-uud baa lala hadlaya oo rasuul ilaahaya waxaan kaa dhignay khaliif aayaddaas wuxuu leeya ibnu kathiir caleyhi raxmat ullah waxa weye aayaddaa waa wasiyatun liwulaati lumuur buy maanta lix iyo tobankiina waxaa laydinka dhigay kuwa nin kasta meesha uu joogo khaliif ka ah dadka aada maanta maamushid waa raciyo ninkii muxuu yidhi qiimiga badnaa markuu la hadlay cumar binu khadaab alyawma kuwaan ma ujeedaa alyawma raciyatuka bi waqadan khusamaauka bi barrina waa kula doodayaan ogow maantana adigaa hor taagan wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuum ilaahay agtiisaa doodu ahaatay qof kastoo innaga ina ka midi mas-uuliyaadkaan ilaalino oo camalku ilaahay subxaanahu watacaala aan aan uga cabsano oo ilaahay nasrigu waa dhow yahay qof kastowba adoon keligaabaa maro lagugu duuduubayaa hadhowtana su-aalaa noo yaala an taxadaro aan ilaahay u laabano hada bila tawfiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamedin intaasi kadib maamulihii dowladda loo soo xiray mas-uuliyiinta deegaanada wilaayada jubbada dhexe ayaa isaguna ka warbixiyey dowladda iyo muddadii ay socotay dowladdan magaceeda waxaa la yidhahdaa sheekh jaamac aadam sheekh jaamac oo taqaaniin ninkaasaa looga magac daray waxaa weeye diyaarinta wulaadda tuulooyinka walaayada jubbada dhexe alislaamiya marka shicaarkeedu waxaa la yidhaahdaa ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i dilqurba wayanha can alfaxshaa'i waalmunkar ilaa aakhiri alaaya dowladdu waxay noo bilaabatay labaatanka bisha afraad kun afar boqol afartan iyo toddobo tuulooyinkana waa lix iyo toban laba tuulo waa salagle shan tuulo waxaa weeye meesha la yidhaha saaku shan saddex tuulona waxaa weye bu-aale lix tuulona waa jilib marka waxaa weeye waxay socotay muddada shan iyo toban maalmood maanta u ah kutubta la akhriyey waxaa weeye qur-aan kariim oo tasxiix ah suuratu daxaa ilaa suuratu nnaas waxaa kaloo la akhriyey kitaab siira ayaa la akhriyey oo asxaaba rasuulillahi sal alla alay wasalama midda kale waxaa weeye sifatu salaati nabiy sal lla alay waslam salaada sidii loo sixi lahaa loo tukun lahaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytamuni usalli sidaan ugu tukun laheen kitaabkaasaan ka qaadanay kitaabka kale waxaa weye waa tafsiir suurat lanfaal wa suuratu tawbaan ka soo qaadanay suurat lanfaal awalu lqitaal bader yay ka sheekaynaysaa suuratu tooba suuratu lfaadixa munaafiqiintay u badan tahay waa suuraddii fadaaxaynaysi wey waxaa ku xigay xadiidkii ahaa arbacuun fii fadli shahaada oo dalab alxusna aziyaada ayaa ku xigay kaas ayaa la aqriya oo asagana ka sheekeynayo midda kaleo xigta waxaa waaye usuul thalaatha asalkii saddexda ahaa awalu kutub alcaqiida ayaa isagana laga la akhriyey waxaa la akhriyey idaara idaarat lwaqti ayaa la akhriyey waxaa la akhriyey alcadlu caadilnimada midda kale istiqaama toosnida qofka inuu toosnaado ah ayaa la akhriyey alsamca wadaaca qofka amiirkiisa inuu hadal ka maqlo amiirkiisa hadal ka maqlo uu adeeco haddii amiirka hadal uu ka maqlo adeeco asana waa la adeec ayaa hadal laga maqlaya laakiin amiirka haddaadan adeecan meel cidla taagan tahay midda kale ku xigta waxaa weye alwalaa walbaraa welihii qofka in laga helo dadka waxaa weeye alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintiisa inuu jeclaado oo dadka muslimiinta dhexda ugu jiro inuu ka beri qaato gaalada iyo waxaa weye murtadiintii iyo munaafiqiintii iyo mushrikiintii o dhan inuu ka beri qaato qofka muslimka waa sida laga rabay wey midda kaloo xiga waxaa weye jihaadkii wey jihaadka oo loo farad yeelay jihaadka ah oo camalkan ugu sarreeya ah diratu sinaam ayaa lagu magacaabay kuruska oo geela timaha ka sarreeya ayaa lagu magacaabay maxaa looga magacaabay jihaad la-aan wax soconaya diinta maba soconaysaba nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jihaadka waxaa weeye waa seefta diinta lagu ilaalinayo seefta diinta lagu ilaalinayo wey midda kale waxaa weye azuhdu waraqaa'iq xubu dunya waa in laiska ilaaliyaa inaadna waxba waxaad ka zaahidaysaa dadka agtooda waxa ah dadka haddii aad wax weydiinayso ma ku jeclaanayaan laakiin haddii aad tidhaahdid haddii aad tidhaahdi ad ka aamusto dadkao dhan baa ku wada jeclaanaya midda kaleo xigto waxaa weeye ahwaalu lqiyaama qiyaamo iyo waxaa weye ahwaasheedii iyo wixii ayaa lasoo akriyey waxaa kaloo ku xiga almnu midda kale ammaano waay ammaanadii waa aragteen dhulkii baa diiday cerkii baa diiday bini aadan oo dulmi badana ah ayaa kor laga saaray marka insha allahu tacaala kheyr badan allah idin siiyo ilaahayna waxaa weeye aan ku shukrino in badan in badan aan ku shukrino wallahu lii towfiiq intii ay xafladdu socotay waxaa kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalayaal aadaan ugu faraxsan haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe gobolka waxaa ka farcama muxaafadooyin ama degmooyin degmooyinkan waxaa ka farcama tuulooyin tuulooyinka tuulooyina kasii farcama intaasaa ka socotaan waxaa la idiin sheegin oo si ummaddaas loo maamuli lahaa wulaadda iyo culummada iyo nuqabada dhammaantood waa adibaawa waxbay daaweeyaan waxay u taageen ummaddaas inay daaweeyaan diinta ay ku daaweeyaan walaalayaalow waxaa la idiin dhiibay ammaanowa ummaddaas waxay u baahan tahay faleembada tawxiidka in lagu xiro ilaahay diintiisa la gaarsiiyo sunnada rasuulka la gaarsiiyo kheyrka iyo wanaagga loo horseedo waa la sheegay ammaanada iyo waxay daaran tahay aayad qur-aan iyo axaadiis culammadu waxbay nugu dul akhriyaan ilaahay subxaana wa tacala carabkooda ilahay naarta ka dhooro walaalayaalow ummaddaas ammaanada maamulka islaamka oo idiin dhiiba oo kaga hoosaysaan sidaan anagaba oga hooseynoo kale ummad aan u hayno idinkana ummada haystaan ilaahay subxana wa tacala ugu dhawaada ilahay ka cabsada ammaanadaas walaalayaalow dib u fiiriya arrinka asaga arrin sahlan ma ahan walaalayaalow ummaddaas waxay u baahan tahay in tawxiidka la gaarsiiyo in ilahay subxana wa tacala cabsidiis loo sheego in alamru bilmacruuf wanahyi can almunkar in lagula dadaalo waxay noo sheegeen diinteena islaamka qabtee ogaada nama dulminin naguma xadgudbin war dhab ah oo rasmi ah oo rasiid ah oo fi dunya waalaakhira liibaantiina ay ku jirtay noo sheegeen idinkana tiyaa la idiin soo xareeyey waxaa rabaa ummaddii inaad gaarsiisaan qof walba ma ogtahay wixii yaroo u haya waxaa looga baahan yahay in lagu aaminay in ammaanadii uu ka soo baxo walaalayaal ummaddaas aan ku dadaalna ilaahayn aan oga cabsanno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah na soo gaarsiiyey kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaan ku dhaqanno allahaasaan wax badan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala maanta haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe waxaan ka soo qayb galnay dowro shan iyo toban maalmood socotay wilaadda tuulooyinka loo qabtay ka kooban lix iyo toban wilaad dowrada waxaa loogu magacdaray sheekh jaamac aadam waa sheekh jaamac ee wixii loogu magacdaray sheekh jaamac haddee dowrku uu ku lahaa micnaha insha allahu tacaala waa dareemi kartaan marka waa ihtimaam bay leedahay micnaha maga magacaas wilaadda loo qabtay waan u mahad celinayaa ee ilaahay micnaha idinka ajar siiyo inta meesha aad fadhideen aad ku sabirteen aad u dhabar adeegteen waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajir ha laga xisaabsado insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin kullanaa ducaatun ila allah laakiin si gooni ahaan xil gaar ahaan baa idin saaran idinka waxaa la rabaa meesha aad joogtaan waa tuulooyin dadka micnaha in loo dhimriyo loo naxariisto loo nasteexiyo la tartiibiyo ayaa loo baahan yahay dulqaad loo muujiyo la soo dhoweeyo yacnaa micnaha insha allahu tacaala arrinkaasna waa idinkula dardaarmi lahaa naxariistaas inaad micnaa u fidisaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alcadl cadaalad inaad ku dadaashaan waa idinkula dardaarmayaa waayo camalkii macnaha indhihiisa ama muraayadihiisa ayaa tihiin qudba ayaa tihiin in macnaa cadaaladda aad ku dadaashaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alshucuuru bilmas-uuliya aad micnaha ilaalisaan mas-uuliyadda aad gudataanna maalinkaa meesha aad soo gelayseen iyo hadda maanta oo macnaha shan iyo toban tahay oo fasaxa aad gelaysaan inaydaan macnaa isku mid noqonin inay naftiina macnaa wax iska beddelaan ayaa la idinka baahan yahay sidii maalintii hore aa imaanaysid markaa baxdana haddii meesha aa ka miisto looma baahno dowradiiniyo saan u soo qaatay isbeddel baa naftayda ka dareemay laftigaaga inaad isxisaabisid ayaa lagaa rabaa markaa guryaha tagtaanna guriga aad ku bilowdaan kadib deriska aa u gudubtaan dhammaan micnaha insha allahu tacaala gaarsiisaan marka intaas ayaan kusoo gebagabaynaya wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimad uu kula dardaarmayo mas-uuliyiinta deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee dowladda loo soo xiray halkaasi ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi alwaaxid alaxad alfardi asamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام ilaahayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaankan khayrka badan oo diin iyo dacwo iyo khayr aan isugu sheegayna ayaamo ina soo dhaafay allihii inoo qadaray aan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala dowradii inoo bilaabatay bishii hore aakhirkeeda ilaahayna subxaanahu wa tacaala ina soo gaarsiiyey maanta gebagabadeeda ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nabadgelyo iyo caafimaad inoogu dhameeyey allahaasaan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi jazaahum allahu khayran walaalihii maamulka dowlada gacanta ku hayay iyo macalimiintii ka shaqaynaysay iyo walaalihii khidmada inoogu jiray dhammaantood waxaan leey ilahi subxaana wa tacaala camalkiina haidinka aqbala miisaanka xasanaadkana allah idinkugu dara walaalihii wulaadda ahaa ee tuulooyin ka socday ee iyagu ardada ahaa ee waxbarashada ku jirana sabirkii iyo dulqaadkii iyo dhabar adeegii ay muujiyaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro wakti aada sabarteen wakti fiican ood ilaahay agti insha allahu tacala aad ku faraxdaan allah idinkaga dhigo bacdalik walaalayaal dowradan si aad ogtihiin magaceedu waxaa weeye waxaan ugu magac darnay ismu dowra asheekh jaamac aadam litahhiili wulaati اlquraa liwilaayati juba alwusطى alislaamiya shicaarna waxaa looga dhigay in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaan waitaaءi di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun saad dareemaysaan magaca dowrada waxaan u dooranay sheekheenii waayeelka ahaa culammada ahaa raxmatullaahi caleyhi raxmata waasica in badanna saaxada jihaadka inala joogay in badanna dacwada ka dhex muuqday oo dadka diin iyo dacwo in loo sheego ee u taagnaa in badanna ummadda masaakiinta ee fuqarada ee ku dhex nool wilaayaadka islaamigana aabbo u ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto qabrigiisa allahu waasiciyo innagana ilahay waxaan weydiisanaynaa dariiqa wanaagsan ee culammada iyo dadka akhyaarta ay ku baxeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala innagana ina marsiiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa tafaa'ul yaan oola jeednay xasan oo wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala dee dowradan iyo dadkii galaba ay noqdaan culammada rabbaaniyiinta oo kale ayadduna sida ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay iyaduna shicaarka inoo ah waxay inoo tilmaamaysaa cadaaladda iyaduna inoo tilmaamaysaa ilaahay nagala hadlaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina faray inaan cadaalad samayn wa khaasatan dadka ulul amrigee talada haya si gaarayay mas-uuliyaddaas u saaranta inay ummadda cadaalad u sameeyaan oo ilahi subxaana wa tacala ay uga baqaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaani wa itaa'i di lqurba wayanhaa can ilfaxshaaءi walmunkar ayadda ilahi wuxuu noogu sheegayaa oo nagu farayaa inaan la nimaadno cadaalad ummadda aan maamulno inaan cadaalad u samayn ayaddaa keliya mahane ina allaha yaamurukum an tu'addu اlamaanaati ilaa ahliha wإida xakamtum bayna الnaasi an taxkumuu bاlcadl in allaha nicima yacidukum bih in allaha kaana samiica basiira aayaddan suurat nisa ku jirta ilahay wuxuu noogu sheegayaa inaan ummadda u cadaalad samayno oo amaanada aan gudanno ilahay wuxuu ina farayaa amaanaadka iyo mas-uuliyadda aan hayno inaan gudanno ehelkeeda in aan u gudanno amaanaadku ama maal ha noqdeen ama mataac adduunya ha noqota ama wadiico kale ha noqoto lagu dhiibtay ama midda islaamka ee diinta ahee iyada laftirkeeda waa ammaanay ha noqota waxaana laga rabaa ammaanada inaan gudanna ehelkeedan aan u gudanno ku sinayaana laga doonaya ammaanada ummadda kala saaran oo mas-uuliyad aysan saarnayn waxaa ka xoog badan qofka waliil amriga mas-uuliyad ay saaranta amaanada saar yaa kasii xoog badan tuulaad hadda mas-uul ka tihiin qof walba oo idinka idin kamid ah bal qaarkiin waxaa laga yaabaa tuulooyin dhowr oo isku darsan inaad mas-uul u tihiin soo sidaa maahan tuulooyinka dadka ku nool oo dhan yaa mas-uuliyaddeeda iyo culayskooda iyo amaanadooda idin saarantahy taa iyada marka insha allahu tacala waxaan ku gudan karna waxaa weeye inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala oo ummadda markay inoo yimaadaan aan u cadaalad samayno eex iyo jowr iyo dulmi iyo inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala waana waxyaalaha keliya aan ku jiri karno maamulkeena uu ku dhisnaan karo maamuladu hadday cadaalad sameeyaan ilaahay baaqiyuu ka dhigayaa hadday dulmi sameeyaan ilahay wuu dumiyaa ilahay wuu duminaya subxana wa tacaala koonkan maanta aan joognan waa aragtaa maamulada dulmiga sameeya o dhanba ilahay subxaana wa tacaala wuu baabi'iya wuu ka bedel qaataa innaga ilaahay maadaama islaamka uu nala soo saaro diinka aan u taagannahay waxaana laga doonayaa mas-uuliyad hoose iyo mid sare keenahayaba inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baqno aan gudanno ehelkeedan ammaanada aan u gudanno wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ilahyel war dadka markaad kale xukumaysaana cadaalad ku kala xukumo ummaddii waa inoo imaanayaan waxa ilaahay uu nagu waaninayo inaan cadaalad samayn oo ammaanada gudana ayaa ah wax wanaagsan oo aada u khayr badan ciddii ilahay subxaana wa tacala u waafajiyey aayadda aakhirkeed ilahay muxuu ku soo khatimay ina allaha kaana samiican basiira fiiri ilaahay waa samiic waana basiir waa mid wax maqla waxna arka soo mahan ninka marka cadaalad sameeya ilaahay wuu arkaa wuuna maqlaa soo mahan ninka ammaanada guto oo sida ilahay ugu talgal u gutana ilahay wuu arkaa wuu maqlaa ka ammaanada khiyaanana ilaahay miyuu moogyahay waa maya ilaahay waa samiic wuu maqlaa waana arko wuu arkaa soomaan kan cadaaladda ka bayro oo waddo kala maro cadaalad darro sameeyana sidoo kaleeto ilahay wuu arkaa hala dadaal insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran insha allahu dowladuna way inoo xiran tahay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo aad ku soo dhegaysateen qodobo aad u xiiso badan caawa waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey soo gudbinta barnaamijkan inta aan mid midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh